Guddiga Abaaraha Maamulka Somalilan ayaa raashin gargaar soo gaarsiiyay magaalada Berbero. Deeqdan raashinka ayaa si rasmi ah loogu wareejiyay Guddiga Abaaraha ee heer gobol. Deeqdan oo isugu jirta raashinka noocyadiisa kala duwan sida bur, bariis, baasto iyo sokor kuwaasoo lasii gaarsiin doono dadka abaaruhu ay saameeyeen oo ku nool magaalada Berbero ee xarunta gobolka Togdheer iyo deegaanada hoos yimaado. Qaar ka mid ah Guddiga Abaaraha Maamulka Somalilan ayaa ka warramaya wareejinta deeqdan.
farxad noo ah inaan ku wareejinno guddida abaaraha ee uu madaxda u yahay barasaabka gobolku raashin dhan saddex kun oo qoys saddexdaa kun oo qoys haddii aan kala saaro laba kun oo qoys waxay ka yimaadeen een, dalkaanu jaarka nahay ee jabuuti kunka kale waxaanu een, anna- annagaa ku darray haddaanu nahay hay-adda kaydka qaranka ee raashinka waxa ay maanta barisaabka lagu wareejiyey saddex kun oo qoys oo raashinkii abaaraha ah oo ay ku oo- iyo barisaabka iyo iyo guddida abaaraha lagu wareejiyey raashinkaa waa la qaybiyey maanta ayay kala baxayaan insha allahu tacaalaa waxaan u mahadnaqaynaa maamulka gobolka oo si hagarlaa u shaqaynaya badha saabka gobolka saaxil oo ah nin firfircoon oo dadkiisa la dareen ah waxaan aad ugu faraxsannahay in gobolka maamulka gobolku een, bari iyo galbeedba u baxo oo meel walba uu og yahay maanta waxay ku sugan yihiin Gudoomiyaha Guddiga Abaaraha ee heer gobol ahna Gudoomiyaha magaalada Berbero Maxamed Daahir Gaafana ayaa sheegay in deeqdan lasii gaarsiin doono dadkii loogu talagalay.
anigoo ku hadlaya magaca guddiga gurmadka abaaraha guddiga gurmadka abaaraha heer gobol ee gobolka saaxil anagoo ka mas-uula oo afkoodii ku hadlaya halkan waxaan kula wareegayaa saddex kun oo qoys oo laba kun oo qoys ay ka yimaadeen jabuuti gargaarkii jabuuti ay ugu deeqday somalilan oon uga mahad celinayno iyo kunka qoys ee laga soo diray hargeysa hay-adda hay-adda kaydka raashinka qaranka ay soo dirtay guud ahaan saddexdaa kun ee qoys saddexdaa kun ee qoys raashinkooda waxaynu kala wareegaynaa gurmadka guddiga gurmadka abaaraha heer qaran iyo hay-adda kaydka raashinka qaranka oo isku dhafan ayaynu kala wareegaynaa waan ka guddoonnay insha allah soo ugu fiican baan u qaybinaynaa Gargaarkan raashinka ayaa wax badan u tari doona dadka ay abaaruhu saameeyeen kuwaasoo baahi badan u qabay.